weerarkii shalay ka dhacay xarunta baarlamaanka ee magaalada otowe ee dalka canada ayaa ka yaabiyey dadka dalkaasi oo aan iyagu u baran dhacdooyinkan oo kale ninkii weerarka geystay ee doonayay inuu gudaha u galo xarunta baarlamaanka oo lagu shirsanaa xafiiska ra-iisul wasaarahana dalkana uu ka agdhowaa ayaa markii la dilay ama lagu dilay weerarkaasi haddaba warkii ugu dambeeyey ee weerarkaasi ayaa maxamed cabdi sandheere waxa uu ka wareystay nuur kaafi oo ka tirsan machadka amniga iyo diblomaasiyadda ee jaamacadda carleton ee ku taala magaalada ottawa ee dalka canada
wal maxamed waad mahadsan tahay dhacdadii maanta dhacday ee argagixisada ku ahayd dalkan canada iyo dhammaan shucuubta shacbiga reer canada oo dhan oo adduunka dhanna maanta la yaaban yahay waxaa ka dhacay magaalada ottawa magaala madaxdii deganayd waxaa ay soo saareen wararkii imika ugu dambeeyey oo imika aan soo baxaya in wiil canadiana oo labiiyo soddon jir ah oo ka yimid galbeedka dalka canada oo layidhaha magaciisa michael zahaf dibno inuu ka dambeeyay arrintan iyada iyadoo dhowr siyaabood looga yani looga hadlayo hase yeeshee dadka u kuurgala arrimaha amniga ama arrimahan faylka gacanta ku haya intaa inka badan yani yani mayna mayna ka hadal arrintaas ugu muhiimsan waxa weeyaan runaantii maxamed oo ah in la xuso waxa weeyaan ninkan isaga yihi maanta wuxuu si mataa dhowlakaca uu u dilay wiil afariyaatan jira oo askari ka tirsan dalkan canada oo ahaa ninka ilaaliya xabaalaha qaranka oo runtaantii dhinaca ku haysa xafiiska ra-iisul wasaaraha yani dhowr tallaabana u jirto mataqana baarlamaanka dhan ee dalka laga xukumo marka taasi waxay maanta oo ay saameyn weyn ku yeelatay markii ugu horreysay dalkan canada downtownkeeda ama magala madaxa dalkan canada lagu arko isbedel weyn oo xagga amniga ah waan gartay wanu iman doonaa saameynta arrintan ay yeelatay waxaa inankan ku riixay inuu falkan geeyo marna ma laga hadlay ilaa imika yacni hay-adaha ku shuqula hawshan iyadihi mayna muujinin balse waxay aad iyo aad ula yaabeen kadib markii uu falkan geystay wuxuu waxaa u suurta gashay inuu gudaha baarlamaanka galo weliba center blocka meelaha ay marka loo rabay in loo fadhiistaba mataqaanaa fadhigii baarlamaanka oo golayaasha badan ay fadhiyeen xataa xitaa ra-isul wasaaraha dalkana xataa uu fadhiyey xabadahaasoo dhawaaq iyo hilaac iyo baaruud ay ka muuqatay mataqaanaa bartamaha baarlamaanka on taasoon weligeed yaa laheed yani arrinta iyada aanan hore loogu arag wax ka dhaca mataqaana agaarka meesha iyada ah wan garta cabsidaasoo saameyn marka ku yeelatay dhammaan yani hay-adihii dawliga ahayd kulli markii markiibana hay-adaha u qaabilsan arrinta iyada ay muujiyeen in in ra-iisul wasaaraha iyo xubnihii baarlamanteedankuba inay nabad qabaan balse nin geesiya oo ka tirsanaa ciidamadan ammaanku markiiba inuu ka hortagay intaan u gudbin meeshii ay fadhiyeen oo in yar uu jiray run ahaantii inuu markaa dilay wan gartay taasoo runtii dadku ay aad iyo aad mataqaana uga mabsuudeen arrinta iyada wan gartay haddaan usoo noqono saamaynta ay arrintani ku yeelatay dadka reer canada maxaad ku sheegi kari lahayd saamaynta dalka canada horta dalka canada horta muxuu yahay marka ugu horeysa waa inaynu dalka canada fahamno dalka canada waxa weya waa dal run ahaantii aad iyo aad uga fog goobaha adduunku ku yeelaan waa dalka la yidhahdo dal ku yaala north america waxaa ku xeeran hadii jeer juqraafi ahaan hadaynu dadka dhegeystayaasha sawir ka siino saddex badood oo artiga atlantica iyo pacifica dalka keliya tee jaarka leeyahay waxa weeyaan waa dalka maraykanka sidaa awgeed looma baranin dalkan isaga horta wax dhibaato ah ama cabsi ah ama khatar ah oo xadadkiisa yani saameyn ku leh inta sababta keliya tee mataqaanaa keentay isbedel inuu ku yimaado xagga amniga jimcihii na soo dhaafay waxay ahayd oo weliba kor loo qaaday mxuu ahaye third levelka waxa la yidhahda ama dalkani cabsidiisa markii ugu horeysa kor loo qaado laga soo bilaabo sanadkii labadii kun iyo tobankii sida ku cad mataqaana hay-adda arrinta iyadaa u kurgasha waxaana sabab ahayd yani dalkani sida dalka maraykanka si publica uma muujiyo muxuu ahaye in wax khataro kusoo socdo sababtaa maba jiraanba wax khataro oo dalkan saameyn ku leh taasna waxaa argagax ku noqotay maanta markay arrintaasi dhacday ko in lagu arkay downtownka magaalada ottawa iyo meelihii dadku ay joogeen oo dhan dad yani labisan oo afka duuban oo muxua qoryo qoryo wata oo yani special forceskan dadka la yihahda iyo booliiska sida gaarka loo tababaray ee ka hortaga arrintan iyada ah taasoo ilaa maantana ay dadka canada dhammaantooda ay la argagaxsan yihiin oo xataa shaqna uu yani aada iyo aadna uga argagaxsan yahin oo xataa madaxweynaha maraykanku arrintaa iyadaa uu ku muujiyey inuu la murugoonayo shacbiga iyo dowladda canada waan gartay haddaad dib u noqonno taariikhda dhacdo tan oo kale ah oo sidan oo kale uga yaabisay reer canada ma lagu hayaa taariikhda ha waxaa jiray muddo hore oo dhowr iyo toban sano ka hor baarlamaanka haddaan xusuusto oo markaa iyadoo lafteeda aan goobjoog u ahaa sida haddaan rabta dib ugu noqono baarlamaanka qaab dhismeedkiisa waxa uu ahaa waktigaa isagaa baarlamaan dadku iska galaan oo oo mataqaana aan amni badan lahayn waayo dalkaas ka nabad ah dalku yani wax cadowtinima cidna lama leh gawaarida xataa lala geli jiray gudaha oo mataqaana meel gudaha jiray oo seer kaloo lagu wareegeysto marka waktigaa waxaa jiri jirtay waktigii johnka john cretian la odhan jiray ra-isul wasaarihii hore ee dowladdii liberaalka baarlamaankii oo fadhiya ayaa nini wuxuu la galay baarlamaanka gaari gaari jiiba gaariga jiibka albaabka ayuu mari waayey sababtaa jaranjarooyinkuu gaariga fuuli waayey dabeedna guduhu la galay qorigii taasaa hore u dhacday laakiin sidan maanta loo kafargareeyey ee miyiga caalamku dhan isugu wada yimid yani waktigaa isagaa looma looma looma yani looma boonboonin arrintan iyadaa waan gartay si kooban reer canada iyo siyaasiyiintoodu dhinaca ilaalada marka laga hadlayo say wax isu bedeli doonaan wallahi isbedel weyn oo waktigaa isagaaba ninkaasi markuu arrintaas sameeyey isbedel baa ku dhacay qaabka oo kow waxaa loo diiday in gawaaridu ay u dhowaadaan muxuu ahayey meesha baarlamaanka iyo xafiiska ra-isul wasaaraha oo u dhow waxaana noqon doontaa in aad iyo aad qorshayaal cusub iyo oo xagga amniga in in in laga soo saaro
kaasi waxa uu ahaa nuur kaafi oo ka tirsan machadka amniga iyo diblomaasiyadda ee jaamacadda carleton ee ku taala magaalada otowa ee dalka canada